sharciga ku noqoshadiisa cutubka saddex iyo tobnaad hadduu dhexdiinna ku kaco nebi ama mid riyooyin ku riyooda oo idin tuso calaamad ama yaab oo calaamadda amase yaabku hadduu rumoobo oo la arko wuxuu idinkula hadlay isagoo leh inakeena aynu ilaahyo kale raacnay oo aynu iyaga u adeegnay kuwaas oo aydnaan aqoonin waa inaydnaan dhegaysan ereyada nebigaas ama riyowlowgaas waayo rabbiga ilaahiinaahu wuu idin tijaabinayaa inuu ogaado bal inaad rabbiga ilaahiinna ka jeceshihiin qalbigiinna oo dhan iyo naftiinna oo dhan iyo in kale waa inaad rabbiga ilaahiinna raacdaan oo ka cabsataan oo waa inaad amaradiisa xejisaan oo codkiisa adeecdaan waana inaad isaga u adeegtaan oo ku hadhaan oo nebigaas ama riyowlowgaas waa in la dilaa maxaa yeelay wuxuu ku hadlay wax ku caasinimaa rabbiga ilaahayna oo idinka soo bixiyey dalkii masar oo idinka soo furtay gurigii addoonsiga si uu idinka leexiyo jidkii rabbiga ilaahaynahu idinku amray inaad ku socotaan oo sidaas waa inaad shar dhexdiinna uga saartaan oo haddii walaalkaa oo ah wiilkii hooyada ama wiilkaaga ama gabadhaada ama naagtaada laabta kaaga jiibta ama saaxiibkaaga sida naftaada kula mid ahu uu si qarsoodiya kugu sababo oo ku yidhaahdo inakeen aynu u adeegno ilaahyo kale kuwaasoo aadan aqoonin adiga iyo awooyaasha toonna oo ah ilaahyada dadyowga hareerihiinna ku wareegsan ha ahaadeen kuwa kuu dhow ama kuwa kaa foge jooga dunida geesteeda iyo xataa tan iyo geesteeda kale kaas waa inaadan la heshiin oo isaga ha dhegaysan hana u nixin hana u tudhin hana qarin isaga laakiinse kaas hubaal waa inaad dishaa oo gacantaadu ha ahato tan ugu horraysa oo isaga disha dabadeedna dadka oo dhammu ha u gacan qaadeen oo waa inaad dhagxisaa si uu u dhinto maxaa yeelay wuxuu damcay inuu kaa fogeeyo rabbiga ilaahaga oo idinka soo bixiyey dalkii masar iyo gurigii addoonsiga oo reer binu israa'iil oo dhammu way maqli doonaan wayna cabsan doonaan oo mar dambe ma ay samayn doonaan shar lamida sida kan idinku dhex jira oo kale oo haddaad wax ka maqashaan mid ka mida magaalooyinka rabbiga ilaahayna uu idin siinayo inaad degtaan iyadoo la leeyahay dad wax matareeyaala ayaa dhexdiinna ka buuxa oo waxay jiiteen dadkii magaaladooda deganaa iyagoo leh inakeena aynu u adeegno ilaahyo kale kuwaas oo aynaan aqoon markaas waa inaad weydiisaan oo baadhaan oo aad aad u haybisaan oo bal eeg haddii taasi run tahay oo ay tahay wax hubaala in karaahiyada caynkaasa dhexdiinna lagu sameeyey markaa dadka magaaladaas degan hubaal waa inaad seef kulaysaan oo dhammaanteed waa inaad wada baabiisaan oo kulli waxa magaaladaas ku jira iyo xoolaheedaba seef ku laaya oo alaabteeda dhaca oo dhanna waxaad ku soo ururisaan jidka dhexdiisa oo waa inaad rabbiga ilaahiina dhammaan u gubtaan magaalada iyo alaabteeda oo dhanba oo weligeed waxay ahaan doontaa tuulmo oo mar dambena lama dhisi doono oo gacantiinna yaanay waxba kaga hadhin alaabta xaaraanta in rabbigu ka soo noqdo cadadiisii kululayd oo uu siduu awooyaashiin ugu dhaartay idinku naxariisto idinku naxo oo idiin tarmiyo markaad dhegaysataan rabbiga ilaahayna codkiisa inaad xijisaan amaradiisa aan maanta idinku amrayo oo dhan oo aad samaysaan waxaa ku quman rabbiga ilaahayna hortiisa